wadiga dugsiyada waxaan nahay wanada macalinka waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay wanada macalinka waagii baryaba awbax laga waraabsho waagii baryaba awbax laga waraabsho waxaan ku werwaraynaa wadankiina wax u barta wadankiina wax u barta oo xambaaro waajibkiisa oo xambaaro waajibkiisa
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka waxbarashada barnaamijkeena waxbarashada toddobaadkan waxauu idinkaga imanaya magaalada hargeysa waxaanu kusoo qaadan doonaa barnaamijka waxbarashada habsamuu socodka waxbarasho ee dugsiyada hoose dhexe iftin haddaba booqoshaan dhowaan ku tega dugsigaasi ayaa waxaan halkaasi kula kulmay qaar ka mid a ardayda macalimiinta iyo maamulka dugsigaasi anigoo waraysiyo kala duwan halkaasi kula yeeshay ugu horeyn waa kuwan qaar ka mid a ardayda dugsigaasi wax ka barata oo aan mikrofoonka la dhex maray
hey adeer magacaa mushtaaq garaad faarax waxaan ka socda iskuulka iftin waxaan kalaaskaygu waa kalaas tirie ee geeralis waxaan maanta oon galnay laba maado oo imtixaanku galnay labada maado waa carabi iyo tarbiya waxaan maanta waxaan uga mahad celinaya maamulayaasheeda iyo macalimiinteeda ee dugsiga hoose iyo dhaxaba
maadadeebad iskuulka ugu jeceshahay maadooyinka aad dhigato
soomaaliga iyo maadista waan gartay bal xoogaa soomaaliga maxaa lagugu dhigaa ya soomaaliga maxaa lagugu dhigaa maxaa kamid waxyaabaha soomaaliga aad ku dhigato waxaan ku dhigtaa saaxiibada waan gartay iyo saaxiibada kub- haa waa sheeko haa ha waad mahadsantahay iyo kubadda cagta Hey, adeer, waad mahadsantahay haye magacaadeero cadal cabdisalaam cabdalle waan gartay iskuulka iftin ba dhigta galastri boys baan ahay waxaan ka soo baxay imka laba maado imtixaan tarbiyat alislaamiya luqat alcarabiya imtixaanka sidee buu ahaa u fiicna u wanaagsanaa jii u jilicsanaa
ah sidoo kale halkaasi waxaan kula kulmay qaar ka mid a macalimiinta dugsigaasi wax ka dhigta waana kuwan qaar ka mid a macalimiintaasi oo aan halkaasi kula hadlay macalin marka hore magacaaga adigoo ku bilaabaya bismillaah magacayga waxaa lahahdaa macalin maxamed bedel xasan
waan gartay ardayda ugu da-da badan ee maxaan ku dhahday aad galaaska aad u dhigto ee da-daadu intee wey ejkan ama qofka ejkiisa ardayga adugu waxay u dhexeeyaan ilaa marka laga soo hortaan waxaan u dhigaa laga bilaabo class 3 ilaa class 8 marka ejkoodu ka ugu hooseeya haddaan qiyaaso kale waxaan oran karaa class 3 waxaa fadhiya adugu haddaan sii imaajin karayo ilaa ilaa seven meelaha seven years toddoba jir laakiin xagga sare kalaaska u sarreeya ejdka marka la tago fifteen ilaa sixteen meelahaas way fadhiyaan maadadeebad dhigta adigu waxaan dhigaa maadada maadista waan gartay waa sidee ardayda uu kabaca dhanka ee, wax aqoontooda ma gaar ahaan maadada adigu dhigto dabcan aad baa mahadsan tahay maadadan waan dhigaa horta waa maads waxay u baahan tahay beys in ardayga beyska laga soo dhiso waayo waxaa ooda dhacma saw kala sarayaan baa loo kala guraa ardaygu intuu beyska joogo haddii la dhiso markuu dee uu levelka sare ama uu soo gaadho gaar ahaan wax aad loo sii taarget gareeyaa markuu ku jiro three iyo four iyo five waayo six iyo seven waa maskaxdii baa u kortay marka waxaad u baahan tahay inaad hagto uun laakiin ardaygu hadduu beyska dhintana waad ogtay adigu wax laga yaabaa inaan u kafargarin karin de wixii saro ku adkaanaysaa laakiin runtii waxaan aad awoodda u saarnaa in horta ardayda beyska ka dhisno akhritaankana levelka uu joogana inaan kusii dhiirigelino siduu horumar usii samayn lahaa ilaa intuu istaanraeel ka gaadhiyo Hili- mar walba waan la garab taagannahay haddii noqoto dadaalkan u samaynano oo ah maybe laga yaaba inaan subaxdii waxaan soo galnaa lixda iyo barhka subaxnimo laga yaaba inaan xiisasa iga saraasiino laga yaaba isaanu waxaan qiimeynaa levelka arday kasta aqoontiisa halkay taagan tahay marka waxaanu falowgeeda qabanaa san arday kasta aan aqoontiis inta ka dhiman aan u kaabi lahayn ee wax jira macalimiintu waxay leeyihin time nus saaco oo kale saaco waa thirty minutes waa waqti badan waxaan falowgeeda qabanaa thirty minutes ama sidaan u minimise gareyn lahayn ee ardayda bal maadooyinka ama madsa noqoto ama ama course kale ha noqoto wixii uu u baahan yahay si aan uga caawin lahayn si aan u weydiin lahayn way ardayga haddii aan tiraahdo maxaad u baahan tahay macallin ardaygu kugu soo dhiiranaya laakiin haddii ardaygii aad waxba weydiin weydaba ardayga macallin isaga oo ga- ay ku adag tahay ma helayo awooddii uu wax kugu weydiin lahaa laakiin ardayga waa in la baro annagu waxaan aad ugu tartiibnaa ardayda u sheegnaa oon ka dhaadhicinaa inaan barno sidii uu macallinkiisa wax u weydiin lahaa wax weydiintoo ah ardaygu wixii ku adkaaday inuu imika sheego waan macalinka igu yara celi anagu xaq waxaa nugu le ardigu waajibaadkiisa siduu yihiin aan nuga soo baxno ardaygu haddii wax ku yar adkaadaan maaha inuu naga inuu naga xishoodo maaha annaga ardayda waxaan aad ugu faanaa waxa weeyaan laakiin ardaygu wuxuu u baahda annaga si caadi inugu yimaado haddii wata xilliga nus saacaa gaaraaw inaa macalin intaasaan u yar baahanay intaa geeri jaahil saaro macalin halkaa i yar mari aad baan ardaydan inu jecelnay inaan usoo dhaweyno oo wax alaali wuxuu u baahda inaanu ka caawino aad baa mahadsan tahay walaal marka hore adigoo magacaaga ku bilaabaya bismi llahi raxmaan raxiim magacaygu waa jaamac cabdilaahi axmed waxaan ka howlgalaa iskuulka iftin primary intermediate ayaan ka howlgalaa
waan gartay macalin waxaad ka warantaa sidee bay u socotaa arrimahan iskuulka gaar ahaan dhanka macalimiinta
horta ugu horeyn anigu macalin baan ahay meesha macalimiinta ka tirsan waxaana ka dhigaa maadada tarbiya alislaamiya haddaan ka hadlo howlu socodka qeybta macalimiinta ee iskuulkan run ahaantii waxaan odhan karaa waxa weeyaan qaabka ugu fiican ee ugu quruxda badan leh ayay u socotaa waa macalimiin run ahaantii dadaal badan juhdi dheeraada ayay waxa weeyaan geliyaan ardayda iskuullo badan oon kasoo shaqeeyey run ahaantii macalimiintu waxay hal door ku yihiin xagga waxa weeyaan dadaalka ay ku bixinayaan ardayda iskaashiga iyo waxa weeyaan waxwada qabsiga iyo waxa weeyaan tala wadaagga aanu odhan karno xataa macalimiintu waa kuwa isku kalsoon oo wax turxaana iyo wax dhibaatyo dhexdooda aanay oolin waxay badanka awoodda saaraan macalimiintu inay macal ardayda iyo macalimiinta dhexdooduba noqdaan dad isu laab xaadhan isu wanaagsan waxay ka taliyaan sidaas oo kale in aqoonta ardaygu ay noqoto mid waxa weeyaan taya leh macalin waliba xil buu iska saaraa maadada uu dhigaayo waxa dhinacna tartan bay kaga jiraan macalimiinta oo macalin kastaaba inuu maadadiisu ay noqoto maadada ardaygu ugu sarreeyo ay ugu fiican tahay maadada ardaygu ugu jecel yahay marka run ahaantii macalimiin ahaan waxaan odhan karaa waa macalimiin run ahaantii haldoor ah oo waxa weeyaan aan odhan lahaa iskuulaadka kale amaba waxa weeyaan macalimiinta ka howlgala magaaladaba inay noocan oo kale u shaqeeyaan ayaan jeclaan lahaa intaan iskuul soo dhigaya maba aan bahda waxbarashada kusoo jiray ma arag macalimiin noocan oo kale waxa weeyaan u shaqeysa oo waxa weeyaan qaab noocan oo kale waxa weeyaan usoo bandhiga khibradooda waxbarasho marka waxaan odhan lahaa macalimiintu way dadaalaan ardaydana dadaalkay ku abuuraan maamulkoodu wuu dadaalaa isagaana dee waxaana horseed u ah dadaalka macalimiintii ardaygaba marka waxa weeyaan warbixin kooban oo ku saabsan xagga macalimiinta hasan kaga soo ururin lahaa
ugu dambayntii waxaan halkaasi waraysi gaara kula yeeshay maamulaha dugsiga hoose dhexe ee iftin cali naasir cabdirisaaq waraysigiina dhex marayna waxa uu dhacay sida tan
maamule marka hore kusoo dhawow shabakada wararka qurbajoog iyo barnaamijka waxbarashada
aad baad mahadsantihiin waan ku dhowahay bismillaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah marka koobaad ilaahi baa mahadle subxaana wa tacaala inoo suurtageliyey in waraysi noocan oo kale ah aynu wada yeelano kolley muxuu ahaay dugsigeenna niftin waxa uu ka mid yahay dugsiyada ku yaala waddankeenna dugsiyada run ahaantii aan odhan karayo aqoontoodu waa dugsiyada ugu aqoonta fiican hadday noqoto manhajka ay bixinayaan hadday noqoto macalimiinta ay haystaan iyo resourceka kale ee ardayda waxa weeyaan dhammaystiray waxbarashadooda dugsiga iftin waxaa la aasaasay labadii kun iyo koob iyo tobankii bishii ogost tiro yar ama number yar oo arday ayaa lagu aasaasay maasha allah maanta meel fiican ayuu marayaa dugsigu ardada dhigata waa shan boqol iyo konton arday ayay cagcageynaysaa waxaa ka baxay saddex dufcadood ayaa markaa u fadhiistay imtixaanka qaranka ee jamhuuriyadda somalilan ee fasalka sideedaad dufcaddii afraadna hadda ayay baxaysaa run ahaantii waxyaabahan odhan karayo iskuulku waa waxyaabaha uu kaga horeeyo ama uu kula tartamayo iskuullada olagiisa ah waxaa ka mid ah imtixaankii loogu dambeeyey ardaydii fasalka sideedaad ee noo fadhiisata natiijo fiican iyo guul baanu ka gaadhnay ardada nambarkooda ugu koobnaa nooga baxay fasalka sideedaad laakiin natiijada ay keen natiijo aada u sarreysa oo fiican bay ahayd lix iyo labaatan arday bay ahaayeen ardada baxay ee qalin jabisay labaatan arday waxay keeneen ama ay saareen darajada eeda labaatan arday baa ee noogu baxay lix arday oo kaliya iyo darajada labaad ee biida ku baxay dugsiga iftin wuxuu ka kooban yahay laba qaybood ama laba department oo ah kg department ama kindergardenka iyo qeybta markaa primaryga iyo intermediateka isku jira qeybta markaa rawdada ama barbaarinta caruurta waxay ka kooban tahay galaasyo fasallo kala duwan kg one iyo kg two iyo markaa een oo usii kala baxa iyaguna galaasyo marka kg1a kg1b kg1c Een, kg waxa weeyaan waa caruur da-yar meel laysku keenayo Een, caruurtan oo qaadana afar jir shan jir lix jir ayaa markaa waxa weeye isugu jiraan caruurtaa waxaa la siinayaa waxbarashada een, inta aan waxbarashada loo bilaabin waxbarashada waxaa ka horeeya oo ah in ilmaha la dhiso een, laga dhiso akhlaaqda laga dhiso aadaabta waxa aanu baraa een, waxyaabaha asaasiyaadka u ah ilmaha noloshiisa bilowgiisa hadday tahay adkaarta iyo ducooyinka anaashiidda islaamiga ah ee fudfudud ee isagana uu carabiisa qaban karayo waxaa la baraa weysada iyo siduu u weysaysanayo weysadiisa u saxayo waxaa la baraa faraxalka iyo sida uu waxa weeyaan cuntada marka uu cunayo ka hor inuu sii faraxasho inuu bisinka alla ku bilaabo een, habeenkii markuu jiibsanayo ducadu akhriyaayo guriga markuu kasoo baxayo ducadu akhriyaayo markuu guriga gelayo markuu masaajidka u baxayo aadaabta iyo masaajidka halkuu ka fadhiisanayo Een, salaad ayaa la baraa qol gaara bay leeyihiin oo u goglan oo salaada lagu baro markaan isku soo wada duubno kg waxaan u jeednaa waa barbaarin marka waa ilmaha da-yarkaabaad eh, k g waa eh, meel gaaro oo lagu barbaariyo ama maxaan ku dhahday oo ka- ka duwan ardayda kale ee iskuulka ayaa lagu barbaariyay caruurta da-yartaaba ayaad ula jeedaa exactly waa kaa waxa weeyaan kg-gu waa meel een, waxaan odhan karnaa had iyo jeer een, iminka waxaa loo kala qaybiya waxbarashada waa second eh, waxa weye waa primary iyo secondary qayb saddexaad iminka dadweynaha lagu soo diray oo nersinka ah oo loo aqoonsaday qayb jirta oo si gaar ah u madax bannaan qaybta nersinku waa qaybta kg waxaa la ogaaday ilmuhu haddii aanu soo marin qaybta waxbarashadiisa inay wax badan ka dhiman tahay Een, muxuu ahaaye waxyaabo badan oo aanu ku helaynin qaybta primariga ayaa markaa loogu suurtagelinaya oo uu ku helaya marka intuu kg-ga markaa waan gartay n waxaad xustay in sa- la aasaasay iskuulka sanadii labadii kun iyo koob iyo tobankii bishii ogost ilaa haatana ay ka baxeen saddex dufcadood dufcaddii afraad baad imika ka qalin jibinaysa haddii laha idhahdo imtixaanaadka soo socda ee dalka geli doonta N tirada guud ee markaad isku wada geyso ardayda ilaa haatan k g-ga aad sheegtay iyo ilaa eh, galaaska sideedaad oo iskuulku ka kooban yahay waa imsa waa imse tiradooda guud Een, tiradoodu waa sida aan kuu sheegay marka la isu wada geeyo ee, qaybta kg-ga iyo qaybta primariga Een, lixda boq- lix boqol way ku dhowaanayaan ilaa lix boqol oo arday oo kg iyo primary ah ayaanu haynaa
waa hagaag waan gartay in waxaad ka warantaa dhanka maarag iskuulku wuxuu ka qayb qaadan karaa shaqaalaysiinta dalka door intee leeg baad ku leedihiin eh, shaqaalaysiinta wadanka ama sidee baad uga qayb qaadataan tirada guud ee shaqaalaha ka shaqaysa marka xataa lagu daro macalimiinta iyo maamulkaba waa imisa
wallaahi horta ilaahay baa mahadle alxamdulilah waxaan odhan karaa dugsiga iftiin wuxuu baal dahable kaga jiraa Een, waxa weeyaan waxaa loo yaqaano muxuu ahay shaqo abuuridda ama employmentiga Een, waxaa ka shaqo gala dugsiga iftiin macalimiin een, iyo maamul iyo staff marka la isu wada geeyo ilaa shan iyo labaatan ruux ayaa usoo shaqo taga Een, oo waxa weeyaan iskuulka iftin qaabila oo uu u yahay markaa goob shaqo xagga basaska oo kale iyagana waxa weeyaan een, ilaa waxa weeyaan shan iyo toban ruux Een, een, een, markaa tiro ku dhow oo basas ah ayaa iyaguna quudkooda markaa ka raadsada oo dugsigan uu ka shaqeeya iyo inta markaa dadkaas kusii tiirsan oo aynu odhan karno shan iyo labaatanka macalin shan iyo labaatan kalo qoys oo kiiba ka kooban yahay ugu yaraan shan qof ayuu ka yimi Een, muxuu ahaayey markaa bulsho markaa waxa weeye ilaa kun qof ah ayaa muxuu ahaayey uu dabka u shidaa ayaan odhan karaa dugsiga iftiin Een, waa hagaag maasha allah n dhanka xidhiirhka wasaaradda waxbarashada inta badan dugsigani waa dugsi gaar loo leeyahay iftin Eh, waxaa la sheegaa dugsiyada gaarka loo leeyahay iyo xidhiirhka wasaaraddu inaan wax- in aanu inta badan wanaagsaneyn oo iskuullada qaar waxaa la tilmaamaa in ruqsadihii horey loo siiyey haddana lagala laabtay xilliyada fasax oo kale waa laisku khilaafaayo doorkii ugu dambeeyeyba iskuullada qaar baa eh, iyo wasaaradda waxbarashadu waa isku khilaafeen idinka ka iftin ahaan waa sidee xidhiirhka idinka dhexeeya wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare
Een, wallaahi xidhiirka yaga wasaaraddu aad buu fiican yahay weliba een, waxaan odhan karaa een, sanadkan een, waxaanu ka gaadhnay horumar aad iyo aad u wanaagsan een, la xidhiirhka iyo markaa ku xidhnaanshaha wasaaradda waxbarashada Een, waxaanu ka qayb galnay shirar aanan hore uga qaybgeli jirin oona dugsigu hore uga qaybgeli jirin oo ay wasaaraddu iclaamisay waxaa noo suurto gashay sanadkan muddo saddex sano ah in aanu ka helo nambarkii ugu badnaa ee manhajka ama buugaagta aan odhan karayo waxa weeyaan waanu kasoo qaadanay ama way na siisay wasaaradda waxbarashadu xidhiirkaygu aad buu u xoog badan yahay manhajkaasoo kale uu noo suurtagalay inaanu ka helno waxaa kaloo noo suurtagalay inaanu shirar ka qayb galno dugsigu uu codkiisa iyo kelmadiisaba uu ku leeyahay iyo ra'yigiisaba waxaa kale oo noo suurtagalay in aanu in aanu ardaydayada si fudud ugaanu aanu uga soo qaadno shahaadooyinkii run ahaantii muddada badan ee weli hore ardaydu daydayi jirtay muxuu ahaaye markaa wasaaradda xiriirka noo dhexeeya aad iyo aad buu fiican yahay ilaa iyo hadda waa hagaag waan gartay dhanka xidhiirhka waalidiinta dugsiga ay ardaydooda wax ka bartaan iyo maamulku xidhiirh noociyaa ka dhexeeya iyagana waa sidee xidhiirhka idinka dhexeeya waalidiinta
xidhiirhka waalidku aad iyo aad buu fiican yahay waalidka ka warhayn buuxda iyo wada shaqayn buuxda oo u dhexeeya maamulka iyo waalidka iyo macalimiinta ayaa jirta saddex geeskaasi si fiican buu isugu xiran yahay waalidku marka uu dugsiga imaado waxa uu maamulku siiyaa macluumo waafiya oo ku filan runaanta waxyaabahan ohan karayo dugsiyada kale waanu dheernahay ama waanu kaga duwannahay waxaa jira in waalidku dugsiga markuu imaado uu heli karayo ribood buuxa oo ku saabsan ilmihiisii hadday noqoto dhinaca akhlaaqda iyo dhinaca aqoontaba formaster kastaba waxa aanu aanu ka helaa bishu markay dhammaato ribood buuxa oo ku saabsan galaaskiisa bishaa dhammaatay hadday noqoto fasalkaas iyo ardayda ku jirtaa waxbarashadoodu si guud siday ahayd laylisyadoodu siday ahaayeen class participationka iyo ardaydu su-aalaha say uga jawaabi jireen nadaafadda ardayga ardaygaas muxuu ku fiicnaa bishaa dhammaatay muxuu ku liitay jad iska jal dhammaystiran oo jadwal ah oo loo akhrii karayo oo qaab presentational loogu jeedin karayo waalid kasta xilliga uu baahdo ayaanu siinaa nagana helaa waalid kasta markuu dugsiga imaado xidhiirhka waalidku marka aad ayuu noogu fiican yahay ilmahana waxaanu samaynaa markaanu u baahannahay inaanu waalidkiisa gaadhsiino waxaanu kula xidhiidhnaa marka waalidka telefoon qayb noo qaabilsan baa jirta marka oo student affaireska ah oo waalidka wixii macluumo ah u gudbisa siisana
wahagaag waan gartay haddii aynu usoo noqonno intaasi waa macluumaadka guud ee iskuullada iftiin imikadan waqti xadarkan aynu joogno arday waxaan soo dhex maray imtixaan baa laga qaadayay ardayda oo imtixaanaan bay ku kala fooganaayeen imtixaanka xilligan aad ardayda ka qaadaysaan muxuu yahay
imtixaankan waa imtixaankii teeramka yar ama fatrada koowaad dugsiga iftiin sanadkii waxaanu galnaa afar tasti ama afar imtixaan sanad dugsiyeedka marka lagu soo noqdo laba bilood la dhiganayo tasti one baanu galnaa kadibna teeramka koowaad oo waxa weeyaan ayaanu galnaa marka teeramka koowaad laga soo noqdona haddana tasti tree baanu galnaa ama imtixaankii saddexaad kadib waxaanu kusoo gebagabaynaa sanad dugsiyeedkayga imtixaanka weyn oo ah imtixaanka ugu dambeeya oo ah tastiga afraad marka tastiga koowaad waxaa weeyaan toban darajo teeramku waa afartan darajo tastiga kalena waa toban darajo imtixaanka imtixaanka weyna markaa waxa weeyaan waa afartan darajo markaa waxaanu waxaanu isu geynaa imtixaanaad arday kastaba imtixaankii tastiga ahaa iyo imtixaankii teeramka ahaa imtixaankii finalka ahaba natiijooyinka uu ka keenay ayaa la isugu geeyaa taasaa fayl markaa loo geliyaa sidaas ayaa imtixaanka markaa ardaygaas uu naajix ku noqonayaa oo galaaskii kaga gudbaya galaas kale ugu gudbaya wahagaag maamula dhanka kale dugsigan iftin waxaa jirta arday ugu sarreyso oo galaaska sideedaada ardaydaasina inta badan waxa ay wajahayaan tartan kaga imanaya dugsiyada kale ama ardayda kale ee dugsiyada kala dhigatay dalka waxaanay gelayaan imtixaanka madambaysa oo xafiiska imtixaanaadka qaranku uu soo qaado maxay tahay siyaasadda ama ardaydiinu ay kula tartamayso ama idinkaga wajahaan idinka ka maamul ahaan ardayda kale ee asaagooda ah
annagu waxaanu ka mid nahay horta marka koowaad dugsiyada u taagan inay ka soo hooyaan guul wax ku ool ah imtixaanka jamhuuriyadda qaranka somalilan run ahaantii diyaargarowgeediina waanu samaynay ardayadayagii hore iyo dufcadahayagii hore u baxayna natiijo aada u fiican ayay ku baxeen oo darajooyinkoodu darajooyin wax ku oola bay ahaayeen run ahaantii oo labaatan arday baa ee ahaa ardaydii dhowaan noo baxday halka number aada u yar oo lix ardayna ay naga ahaayeen b sanadkan run ahaantii diyaargarow aada iyo aada u ballaadhan ayaanu samaynay sanadkii ka horreeyey marka loo eego waa marka koowaad waxaanu samaynay si dardar iyo markaa dhiirigelinba ay markaa ku dheehan tahay fasalka sideedaad in aanu xiisadihii ay qaadan jireen xiisada dheeriya ugu daray oo xiisada gelinka hore oo xiisada kalahaada oo ay ardaydu xagga hore ka gelayaan oo xiisadahooda dheeriya aanu samaynay waxaa kaloo intaa noo dheer in maalmaha dugsigu fasaxa yahay ee aanan iskuulka wax xiisada ah laga dhigan inaanu soo celinay fasalka sideedaad oo markaa arday waxa weeyaan ardayda fasalka sideedaad waxbarashadoodu ay u socoto waxaa ka mid ah aan odhan karaa dhiirigelinta in macallin iyo maamul aanu isu kaashanay oo aanu gacmaha isu qabsannay in aanu ardaydayada muraayadda noo ah in aanu guul gaadhsiino macallimiintuna ilaahay khayra siiya way dadaalayaan waxaa markaa noo qorshaysan oo noogu jira ajendaha qorshaha fasalka sideedaad inaanu ardayda dhiirigelino dhiirigelinta ugu weyn ee aanu siinay waxaa ka mid ah in ardayda kaalin ka gasha kaalin ka gasha markaa imtixaanka qaranka in aanu ardayga u sarreeya deeq waxbarasho scholarship scholarship ahaanu siino haddii ardayga kaalinta labaad yimaadana aanu siino agab waxbarashadiisa ka saacida oo combyutar ah ardayga kaalinta markaa saddexaad galna qadar lacaga aanu warkaa isagana u magacoona inaanu siino run ahaantii dugsiga iftiin boolisigiisa fasalka sideedaad aad iyo aad buu u cadyahay waxaa naga go-an inaanu tartanno inaanu guul ka gaadhno in aanu iskuulka markaa meeqaamka uu hadda taagan yahay meel kasii sarraysa aanu gaadhno insha allahu tacaala macallimiin iyo maamulba kalsoonida waanu haynaa ardaydeedana waanu ku kalsoonnahay waxaanu rajeynaa insha allahu tacaala in aanu guul gaadhno insha allahu tacaala si guud waxbarashada dugsigu waxay markaa waa meesha halkii ugu fiicnayd bay maraysaa waxaa markaa imtixaanaadkiiba hadda noo gabagaboobaya insha allahu tacaala waxaanu rajeynaa markaa guul waa hagaag kaasi waxa uu ahaa maamulaha dugsiga hoose dhexe iftin cali naasir cabdirisaaq oo iga waramayey habsamuu socodka waxbarasho ee guud ahaanba dugsiga hoose dhexe iftin waxaanu soo gaarnay dhegeystayaal guntii iyo gabaagabadii barnaamijkeena waxbarashada barnaamijka waxaa idila socodsiinayey islamarkaana halkan idiinka soo jeedinayay anigoo ah khaalid ismaaciil fordadhi tan iyo intaynu barnaamijkan la mida ku kulmi doono dhammaanta iyo dhammaantiin waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabaad diino
bandhigidinka tumayna bulshadeena wacanba magiciina barayna
maxamuud axmed cali maxamuud axmed cali
yusuf xaaji aadan yusuf xaaji aadan
maxamed shire maxamed maxamed shire maxamed
yusuf ismaaciil samatar yusuf ismaaciil samatar